جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee bacy ayaa xalay weeraro kala duwan ku beegsaday xeryaha askarta xabishada itoobiya iyo maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo mu'asasada alkataa'ib ayaa filim cusub ka soo saartay duulaankii taariikhda galay ee mujaahidiintu ay ku xoreeyeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inay walaac ka qabaan hareereynta mujaahidiintu ay ku sameeyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xafladda ay ku qalinjibinayeen laguna maamuusay arday xifdisay kitaabka alleh ayaa ka dhacday mid ka mida madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buula fulla iyo xiindheere ayaa goobo fagaaraha ku daawada isdaarkii alkataa'ib ay ka soo saartay weerarkii degmada maxaas sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan xalqada koowaad warbixinno taxana ah oo ku saabsan hanaqaadka iyo horumarka xagga waxbarashada ee ka jira wilaayada islaamiga ee jubbada hoose جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax axada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee bacy ayaa xalay weeraro kala duwan ku beegsaday xeryaha askarta xabishada itoobiya iyo maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee gudaha magaalada baydhabo iyo fariisiinka murtadiintu ay ku leeyihiin deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka xabishada itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka awdiinle ee duleedka magaalada baydhabo habeen hore ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu ay weerar culus ugu qaadeen fariisiin askarta xabishada itoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor mu'asasada alkataa'ib ayaa filim cusub ka soo saartay dagaalkii taariikhda galay ee mujaahidiintu ay ku xoreeyeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan waa kan xaaris cabdulqaadir
ظلم شد وذهول من كل الوجود رحل waa filim cusub oo xambaarsan teetal iyo tayaad u sarreysa kaasoo muuqaal wefi ah ka bixinaya sidii u dhacay howlgalkii dhowaan ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan
ظلم شد وذهول من كل الوجود رحل maxaas hiiraan soomaaliya degmadan waxay ka mid ahayd isdaarka deegaanada kataa'ib al akhbaariya ayaa ka hor inta uusan soo bandhigin malxamadii iyo howlgalkii lagu furtay degmadaasi waxa uu dib u milicsanayaa labaiyo toban sano ka hor inta aysan magaalada maxaas noqon goob cadowga uu saldhigto kana soo abaabulo sharqooladiisii ka dhanka ahaa muslimiinta degmadan waxay ka mid ahayd deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya ee ku hoos jiray shareecada islaamka dadkeeduna ku naaloonayeen nabad iyo naruuro ay ka dhaxleen kitaabka allah balse nasaarada xabashida itoobiya ayaa duulaan ku soo qaaday magaaladan bartamihii sannadkii kun afar boqol shan iyo soddonkii hijriga xilligaas oo ay isu beddeshay macaqal laga soo maleego makriga oo uu maciinsado mujrim weliba oo maaganaa shareecada allah ku dhowaad muddo ku siman laba iyo toban sano waxay magaaladan xudun u ahayd qaska iyo qarbudka ashahaadala dirinimo ee ka dhana wilaayada islaamiga ee hiiraan balse wuxuu dowrkeeda si weyn u soo muuqday saddexdii sano ee lasoo dhaafay markii uu madaxweynaha dowladda riddada xasan gurgurta ku dhawaaqay dagaalka ashahaadala dirinimo ee ka dhanka ah mujaahidiinta balse laxadaad kooban ka hor inta uusan isdaarkan cusub soo gudbin laqadaadka iyo muuqaalada taqadumka ciidamada mujaahidiinta iyo sida loo soo afjaray xorada murtadiinta ee degmada maxaas waxa uu filimku daaha ka rogayaa sidii uu ahaa xaalka degmadaasi xilliga ay mujaahidiintu weerarayeen waxaana lagu sheegay isdaarkan in murtadiinta lagu soo jebiyey dagaaladii ka horreeyey ay hoy ka dhiganayeen magaaladan oo ahayd macqalkoodii ugu dambeeyey kadib guuldarrooyinkii ihaanada ahaa ee murtadiinta ka soo gaaray muqokori iyo aadan yabaal waxay degmada maxaas hoy u noqotay maleeshiyaadkii lagu soo jabiyey furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud kuwaas oo rajaynayay inay is-abaabulaan kuna rogaal celiyaan dhulkii laga qabsaday balse mujaahidiinta ayaa durbaba u qalab qaatay sidii loo kala irdhayn lahaa maleeshiyaadkaasi
waxaa isdaarkan si xeerdheer usoo gudbinaya istaraatiijiyada dagaalka ee natiijada halgankii dheeraa ee jihaadiga ee sannadihii u dambeeyey iyo guulaha ugu dambeyn oo allah ku manaystay ciidamada tawxiidka kuwaas oo si geesinimo leh usoo jiray difaacyadii cadowga allah fadligiina burburiyey safafka murtadiinta iyo xulafadooda waxaa la arkayaa mujaahidiinta oo si saf ballaaran ugu taqadumaya cadowga hubka noocyadiisa kala duwanna adeegsanaya inta la daawanayo filimka ee mar qura camaliyadda istishhaadiga ka dulqarxaysa cadowga alle mujaahidiinta ayaana isku sii fidinaya xagga magaalada gudaha ay u gelayaan degmada maxaas iyagoo faatixiin ah korna ugu dhawaaqaya takhbiirta oo aan u fiicnayn dhagaha cadowga iyagoona xadiida ama birta ay gacanta ku haystaan uga soo caanamaalay cadowgooda kadib markii tala saarashada allah ay ku soo afjareen taliskii murtadiinta ee magaalada maxaas
ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا qaybaha dhexe ee filimkan waxaa lagu daawanayaa mujaahidiinta oo ku rondeynaya waddooyinka maxaas islamarkaana la wareega dhammaan xarumihii cadowga sida saldhigga iyo goobo muhiim ah oo ay joogeen malishaadkii murtadiinta
kadib in ka badan toban sano oo ay ku hoos jirtay gumaysiga macatablayda xabashida iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah waatan degmada maxaas oo maqaamkeedii dib loo soo celiyey lagana qotomiyey raayadii madoobayd ee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam maxaas waxay ku biiraysaa degmooyinka ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxayna qabsashadeedu ka dhigan tahay quus iyo fahmajab hor leh oo soo gaaray madaxa kooxda riddada soomaaliya oo naawilayay inuu mar uun guul ka keeno gulufkii gardarrada iyo gaadabuurka ahaa ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga caawana maxaad odhan lahayd ceenkalaa yimide mase waad calaacali gunbey caadadeed tahaye ictibaarta adigaa faliyo camalka shaydaane
jihaadkiinna sii xoojiya idinkoo allah tala saaranaya u tadarrucaya acmaashiinnana khaalis uga dhigaya allahna ma dayacayo juhdigiinna iyo jihaadkiinna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum ikhlaaska ku dadaala kibirka quruurka iyo cudbiga ka fogaada waxaadna ogaataa nasriga futuuxaadka iyo tamkiinka waa allah nagu mannaystay inay yihiin gallad waa allah nagu galladaystay iyo hibo uu allaah inuu hibeeyey taasoo nooga baahan inaan allaah ugu shukrinno isbihinbihin iyo tawaaducna kaga guddoonno
qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa filimkan uu soo bandhigayaa haliigii istishhaadiga ahaa ee camaliyadda nafarnimada ku daafuray weerarkii malxamadda ahaa ee degmada maxaas ee mujaahidiintu degmadaas kaga xoreeyeen cadowga alle يا لابسا حلق الحديد مدججا تاج الوقار بمثل شخصك أن يكون هيا ارتقي السبع الشداد cabdimaalik biyey xasan oo ku magac dheer mucaawiye ama xareed waa istishaadigii fuliyey camaliyaddii barakaysneed ee lagu burburiyey taliskii murtadiinta ee degmada maxaas geesigan shan iyo labaatan jirka ah ayaa gaari miinaysan ku weeraray aag ay ka dagaalamayeen gaadiidleyda iyo guutooyinka garneellada wuxuuna allah waafajiyey inuu muslimiinta uga filnaado aag dagaal oo uu cadowgu isugu geeyey cududdiisa أجمع بينكم يا من لقيت بذات ربك ما cabdimaalik tusaale uma ahayn oo keliya ribaadka iyo geesinimada laga soo calaamadeeyey jabhadda galgaduud ee uu ka tirsanaa balse wuxuu sidoo kale ahaa caabid uu allah ku galladay sifaad uu kaga sarmaray asaaggiisa wuxuu ahaa mujaahid ku tilmaaman akhlaaq adkaysi iyo afgaabni cibaadaadka uu la noolaa waxaa ka mid ahaa soonka qiyaamka iyo xuska allaah allah waxaan weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kana ajarsiiyo abaalka uu u galay diinkiisa iyo ummaddiisa waxaa walaalkeen mucaawiye ama xareed uu baaq u dirayaa dadka muslimiinta waxaana sidoo kale sabar iyo sugnaan uu kula dardaarmayaa walaalihiisa mujaahidiinta waxaan si farayn ugu dareeyaa ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxana wa taala laga bago maanta waa aragtaan muslimiinta sida loo gelayo een waxaan leeyahay ummadda muslimiinta marka waxaan la gudbay maanta waxaa waaye inay qaataan een waxaa waaye hubka haddii maanta hubka la dhigo waxaa waaye aad aragtaan sidii maanta falastiin loo galo oo kale dadka loo galaa wuxuu dhanka kale soo hadal qaaday qadiyadda khaza taasoo u muuqata in walaalkeen ay xanuujisay damiirkiisana dhaqaajisay mujaahidiinta inuu kula dardaarmaya inay u diyaargaroobaan sidai ay ugu gurman lahayn ehelkooda dhulkaasi filistiin een insha allahu taala marka waxaan ku- waxaan leeyahay mujaahidiinta furmaha ay joogaan hala sabro maanta waxaan noo balanaa insha allahu taala sabarka iyo iimaanka iyo salaada insha allahu taala iyo soonka maanta insha allahu taala waxaa la joogaa xilligii la horeyn lahaa insha allah filistiin muuqaalka kitaab al akhbaariya ay ka soo saartay weerarkii ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada maxaas ayaa noqonaya mid mar kale muujinaya sida geesyada tawxiidka ee ka howlgala mandiqada geeska afrika ay ugu heelan yihiin la dagaalanka riddada iyo gaalada islamarkaana hankooda sare uu yahay kor u qaadidda kelimada tawxiidka iyo hirgelinta shareecada islaamka mahadsanid xaarith murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in walaaca ay ka qabaan hareereynta mujaahidiintu ay ku sameeyeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa murtad shariif sheekh axmed wuxuu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in maleeshiyaadka riddada laga qabsaday deegaanno ay markii hore duulaan ku tageen oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga shariif murtad ayaa sheegay inay walaacdana ka muujinayaan inay mujaahidiinta ay ku soo dhowaadeen magaalada muqdisho ay hadda hareereeyeen taas uu sheegay inay dhaawac ku tahay nidaamka kooxda riddada soomaaliya ciidamada dowladda waxaa ogtihiin markii dowladda ay ku mashquulshay waxyaabo kale oo ama siyaasad ama dhaqaale ay ku mashquulshay waxay keentay goobihii ay ka dagaalamayeen inay xaji waayaan oo ay uga soo baxaan eh, cadowga taas waxay keentay waxaa la socotiin beryahanba waxaa socda eh, miidiyaha in magaalada muqdisho ay hareeraysantah aan dhahno cadowgaa ka shaqeeyey laakiin cadowga waagii hore ma sheegi jiray maxay hadda u sheegaan ma isweydiin shabaab oo laga xoreeyey magaaladan dhowr iyo toban sano ka hor in hadda la yidhaha magaalada muqdisho ay ku hareeraysan yihiin arrintaasu dowlade- dowladnimaday dhaawac ku tahay arrin la aqbali kara ma ah dhinaca kale murtad shariif ayaa ka hadlay qorshaha doorashooyinka ee dowladda riddada ee xasan gurgurte murtad shariif ayaa sheegay in xasan gurgurte uu doonayay inuu boobo doorashooyinka riddada isla markaana ay taas marna ogolaan doonin wuxuu sheegay in dadka laga afduubanayo muqdisho iyagoo si qasab ah lagu diiwaangelinayo dadka shacabka ah taas uu ku tilmaamay doorasho qof iyo qori ahaa ruux isagoo guddigiisa samaystay dastuurkiisa samaystay sharciga da- doorashooyinka isagoo samaystay ee aan cidna la hadlayn ee kula- loo joojimaayo dalkan ma asagaa iskale iskama laha qori dadka soomaalida ee magaalada muqdisho jooga ma lagu qabta oo oo mataqaana isdiiwaan geliya ma la dhaha mase lama dhaho waa la dhahaa marka wixii magacooda in loo bixiyo maxaa diidaya annaga ma rabna inaan baayista naqano waxaan rabnaa runta inaan sheegno dalkan hadda waxaa ka socda qof iyo qori waay fiiri qof u socda xaflad guur lama daayo qof meyd sida lama daayo qof soomaali ahoo baasaboor kala wata lama daayo qof gobol kala degan lama daayo yacnii qof shaqaale ahoo miskiina oo guri dhisaaya toban jeeraa loo imaanaya kombyuutara la wataa war waxaas waa ceeb dowladnimo maaha doorasho maaha arrimahan waxay imaanayaan xilli dhowaan ay fashil ku soo dhammaadeen kulamo muddo laba bilood ah socday oo u dhexeeyey mucaaradka iyo xasan gurgurte kadib markii gurgurte uu ka biyadiiday inuu ka laabto qorshaha doorashada uu wado mahadsanid marwan xaflad ay ku qalinjibinayeen laguna maamuusay arday xifdisay kitaabka alleh ayaa ka dhacday mid ka mid a madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow iyadoo qaybka munaasabadaha lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa dhowaan mid ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka waxa ay qabatay xaflad ay ku qalinjibinayeen qaar ka mid ah ardayda oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka xafladii ay ku qalinjibinayeen ardayda waxaa kasoo qayb galay waalidiin culimo maamulka iyo ardayda madarasada ugu horeyn sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimadii ka qayb gashay ayaa ka hadlay barashada qur-aanka kariimka war ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kalaamkayga waa fudud yahay waxaanu u fududaynay mid asagu baranaya ayaanu u fududaynay iyo kuwaan sameeya dadka ilaahay qur-aankiisa qarinka u qaatay si sahlan ayay u dhammaynayaan siday iyo macallimiintu siday u cinaayeynayaan oo ugu dadaalayaan qur-aanku walaalayaal waa kalaamka ilaahay weeyaan laa yaatiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih baatil hortiisa iyo gadaalkiisa ma yimaado waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid waaraya oo khaalida weeyaan waa mid waa qur-aanka ruuxa akrinayahay dadka uu qiimi baran yahay qaar ka mid ah ardaydii madarasada ayaa sameeyey bandhig ku saabsan culuumtii ay ku barteen madarasada qur-aanka kariimka فيا مرحبا بكم واهلا وسهلا من الاباء والامهات والضيوف الكرام في حفلتنا المباركه حفله اختتام القران وها نحن اليوم نختم بفضل الله وبعونه بكلام ربنا العزيز في مدرستنا المباركه مدرسه ابن الجزري ونشكر الله تعالى شكر الشاكرين يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح بي صدري لمعرفة الهدى واعصم بي قلبي من الشيطان أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى الكريمة ما معنى لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها اثنان وهما النفي والإثبات كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وما هم أولادة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وهم وعبد الله وقاسم وإبراهيم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك kama marneen waalidiinta oo iyagana ka mahad celiyey qaabka wanaagsan ee macallimiinta madarasada ay wax u bareen carruurtooda ilaahay baa mahad iska leh isagay u sugnaatay mar hore iyo mar dambaba mahad waxaa iska leh xarakatul shabaab almujaahidiin mahadda labaad suma mahadda saddexaad waxaa iska leh macallimiintiina soo gaarsiisay owlaadda annaga oo waalidiinta bacdamaa aan nahay waan soo tarbiyeyna waan soo korinay gurigaan ka soo dirnaa buugii qalina u soo garnaa macallinkii intaa soo gaarsiiyey ayaa haddana mahadda saddexaad iska leh ilaahay baa annagana noo dooray nimcadan oo na soo gaarsiiyey cimrigeeda haddii aan nahay waalidiinta annaga wax soo saarkeenna waa diinta inaan macnaha aan ku tarbiyeyno awlaaddeena oo wax soo saar ayaga ka dhigna magaalada jilib oo ay ka furan yihiin in badan oo ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka hayaa ardayda waxaa loo dhigaa xaflado isugu jira kuwa qur-aanka dhammeeyey iyo sidoo kale kuwa xifdiyey mahadsanid cusmaan bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buulafulla iyo xiindheere ayaa goobo fagaaraha ku daawaday isdaarkii alkataa'ib ay ka soo saartay weerarkii maxaas aan ku hormarna buulafullaay iyo bashiir muxiidiin abu ayman
maxaas hiiraan soomaaliya degmadan waxay ka mid ahayd deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya ee ku hoos jiray shareecada islaamka saacada uun kadib markii la baahiyey filimkii xiisaha lahaa ee mu'asasada alkataa'ib kaga warbixisay qabsashadii degmada maxaas ee mujaahidiinta waxaa durbadiiba si deg dega uga falceliyey maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay oo fursad dahabi u helay inuu bulshada muslimiinta uu goob fagaara ugu soo bandhigo muuqaalkaas si ay qayb oga noqdaan boqolaal ka daawaday guushii mujaahidiinta ee allaha fadligii ka xaqiijiyeen macrakadii degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan goob fagaara oo ku taalla bartamaha magaalada buulafulay ayaa lagu soo bandhigay boqolaal ruux ayaa kusoo qulqulay goobta si ay u daawadaan muuqaalka cagmarintii cadowga iyo istishaadigii camaliyadda ku dahfuray weerarka taas oo ay bulshada si qeerale u dhegaysanayeen codadkii mujaahidiinta iyo fariimihii tooska ahaa ee diiradda saarayay xanuunka muslimiinta gaar ahaan walaalaheena reer khaza markii la daawaday filimka warbaahinta islaamiga ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka buulafulay si ay uga falceliyaan filimka iyo dareenkooda ku aadan guusha mujaahidiintu ay gaareen magacee waa cabdiraxmaan maxamed cali degmada buulafulaay filinkii maxaas maasha allah ni ow filinka kowtii ciida xamaansad weyn leyla kasdabyaaqidiis walaalaha falastiin edlin gumaado markeeda fayradoona landamiirle madaawada kor laakiis filinka hore ciida xamaansadan lahay ilaahay mujaahidiin walaalaha falastiin ilaahay in gargaara mujaahidiinta in ilaahay garabsi meel kasta roogan dal idibid dhatiyo magacay waxaa la umu xafsa muxaafad fulaaya jooga waxaa ku taaftay finan aad cajiib u cid oo futuuxaad badan magaalooyin gaalada lagala wareegaayo gaalada oo ordaayaan oo mujaajinta ku daba ordaayaan een, ayaa ku daawaday alxamdulilah aad iyo aad ugu farxa farxaddeeda caawa mala qiyaasi karin een, waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah een, gaalada in lala dagaalamo ilaa ay laga waayo gaalnimo laga waayo wadanka gaalada laga saaro insha allahu tacaala xamladuna way socotaa raggana way shaqaynayaan biidin ilaahi albaari waxaan rajaynayaa dhulka dhan in ilaahi subxaana watacaala gacanta mujaajinta uu soo geliyaan rajaynayna magacayga waa umar klaas waxaana joogaa degmada buulfullah gaar ahaan gobolka baay waxaan fiirsanay filimkii oo maxaas sida loogu baabinayo murtadiinta iyo siday uga cararayeen ee baktigooda alla subxaana watacaala ayaa ku mahadsan alla ka soko waxaa ku mahadsan mujaahidiinta guushaas noo soo hooyey farxaddaas jeer waxaan leeyahay sabra oo la sabartama cadowga ragga mujaahidiinta waxaan leeyahay waxaad ku sabraysin dhaxanta waxaad ku sabraysin kuleelka insha allahu tacaala anagoo idin garab taagannahay haddaana gabdhaha muslimiinta ah ugaas ibraahim maxamed isaaq oo ka mid ah ugaasada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankiisa cabiraya dareenkiisa ku aadan filimkii uu xalay ku daawaday degmadan anigoo ah ugaas ibraahim maxamed isaaq oo degmada buulafullaay aan joogo waxaa maanta ilaahay ugu mahadinaynaa filinka oo maxaas oo maanta loo dhigay lanoo dhigay oo farxaddiisa maanta ummadday fiirsatay oo magaceeda markii la yidhaahdo maanta farax leh awada in la hurdi doonin oo u malaynin maadaama ay tahay filinkaas oo ilaahay waxaa ugu maxdinaynaa gaaladaas jabka wax weligeeda soomaali waa lagu dagaalami jiray meel saa loogu farax awadu awadii ka dambaysa farax kastoo maalintii kii ka dambeeya ugu faa'iid badan maanta faraxayna waxaa waaye hadalka hataa ma isku hagaajin karno filinka madaxweynaha oo ridida maanta oo uu ku bilaabay uu yidhi maanta meel al-shabaab qabsatay oo lagu noqday ma jirto asoo taagana haddana hadalkii uu beentowey wixii ka dhacay tan aad u jeediin waay in rididan warkeeda aan la qaadan karin mujaahid waxaa ilaahay ugu baryaynaa in meel alla meeshii ay taabtaan oo ay galaanba inuu ilaahay guul ka siiyo mujaahid intaasaan ugu ducaynaynaa gaalana ay ka jabto ilaahay waa ka jebi islaamkana inuu ku daydo oo mujaahidiinta garabkooda istaaga maamulka islaamiga ee degmada buulafula ayaa sheegay inuu sii wadi doono soo bandhigista muuqaalada jihaadiga ah ee uu soo saaro garabka warfaafineed ee mujaahidiinta si bulshada loola socodsiiyo waaqica lana jaanqaadan guusha uu allaa siinayo mujaahidiinta iyo jabka ku dhacay cadowga allaah mahadsanid bashiir dhanka degmada xiindheerana warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba xalay salaadii cishaha kadib waxaa degmada xiindheere oo dhacda wilaayada islaamiga galgaduud laga daawaday macrakadii barakaysneed ee magaalada maxaas ee bariga wilaayada hiiraana looga faramuroojiyey maleeshaadkii murtadiinta ahaa ee tobanaanka sano lagu ilaalinayey isdaarka hoogalkii dambe ee shalay la nashriyey ayaa maamulka islaamiga degmada xiindheere oo isxilqaamay durba u shideen dadka ceelka xiindheere kuwaasoo si weyn ugu baahi qabay daawashada dagaalkaasi muuqaalbaahyaha kataabela khabaariha oo isdaarka nashriyey gelinkii dambe ee shalay ayaa ah mid la daawan karo muddo toban toddoba daqiiqo ah waana filim aad u xiiso badan marka loo ego sida cadowga loogu halaagay macarikadaasi dadweynihii daawanayay muuqaalka ayaa indhaha la raacraacayay sida cadowgu ay geesiyaasha towxiidka ugu taqadumayaan iyadoo meelaha ugu xiisaha badan ee ka mid ahayd camaliyadii istishaadiga ahayd ee cadowga lagu kala gaabiyey iyo walaalkii camaliyadaasi galay oo kelmado dhexalgal ah reebay iyadoo sidoo kalena arrin xiiso la ahayd markii la arkay cadowgii oo dhabar ka jeediyey iyo mujaahidiinta oo daakhilka u galaya gudaha magaalada maxaas iyagoo lulaya raayada towxiidka haddaba markii la daawaday isdaarkaasi ayaa qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay in fagaarahaasi muuqaalka ku daawadaan sida tana dareenkooda u muujiyeen bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala cawada maha waxaan ku fiirsanay filim cajiiba filimkaas oo ahaa filimkii maxaas runtii filimkaasi wuxuu ahaa filimada kale wuxuu uga duunaay inuu ahay gurguurta iyo duulaanka muslimiinta uu ku soo qaaday kii lagu gebagabeeyey ee isaga iyo muslimiinta ku kala baxeen runaantii macarakadan waxay ahayd macaraka faasila bayna alxaqi waalbaatil tusinaysana guuldarrada gaalada ilaahay subxaana wa tacaala diin islaamka ku soo duulay ay gacanta gashadeen ilaahay waxaan uga baryaynaa tabaaraka wa tacaala filimkaas ragga noo soo diyaariyey iyo ragga dagaalkaas galay iyo raggii guushaas soo hooyey ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada inuu geeyaa ilaahayna iimaanka iyo islaamnimada iyo khiyaarnimada ilaahay uu ku sugaa gaaladana allaha jabiyo inkastoo filimka meesha ugu dambeyda waxaana meel murugale ay ahayd yani muslimiinta filistiin dhibaatadooda iyo siday gaalada u galeen yahuudda walaalkii ugu dambeeyey oo dhahaya muslima ahay muslima ahay muslima ahay an walaalkaa muslima ahay adugu waxaa waaye baahiyan maanta u dhimanaho oo dhimanah iyo aniga ilmo yaryaroo muslimiin oo kale adigana waxaa waaye waxaa iska aaday meelo oo lanka la yidhaahdo xaflado iyo alaab qarash lagu baabi'inayo meelo maaragtay la iskaga damaashaadayo aniguna baahiyaan u dhimaahu leeyahay muslimana waa sheega carabna waa tahay muslimnimo waa sheegahe marka ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ha u gargaaro bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa umu mucaad oo joogto degmada xiindheere caawa meeshaan waxaa ku daawanay filan aad u cajiiba degmada maxaas runtii wuxuu ahay filan saameyn leh ilaahay subxaana watacaala waxaa u baryaynaa walaalaha mujaahidiinta inuu garabkooda oo galo gaaladan allaha baabiyo waxaa aad noo sii qiirageliyey yacni muuqaalada maaragtay caruurta falastiin runtii indhaheenna miyay biga keeneen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa gargaar degdega inuu u fidiyo walaalaheen reer falastiin yahuuddana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa uga baryaynaa awooddiisa inuu ku qabto ilaahay ciidamadiisa meel kasta ayay joogaan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waxaa uga baryaynaa inuu qabto yahuudda oo baabi'iyo walaalaheen reer falastiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa gargaar degdega inuu siiyo annagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa nabadda iyo guusha maanta haysan inuu noo siyaadiyo walaalaheena mujaahidiintana oo gacantooda midda sarraysa marba ka dhigo gaaladana meel kastay adduunka joogan ilahi subxana taala ka baryana inuu baabi'iyo magaalada macaasoo muddo labaiyo toban sano ah marada daaquudka ah ka taagnayd oo ciidamada xabashada etoobiya ku ilaalinayeen maleeshaadkii murtadiinta ahaa ayaa maanta allaha mahadii shareecada islaamka lagu maamulayaa oo waxaa la xaaqay qashinkii qarmuunkii cadowga uga tegay goobtaasi waad mahadsan tahay abuushayba ugu dambeyntii waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad warbixinno taxana ah oo ku saabsan hanaqaadka iyo horumarka xagga waxbarashada ee ka jira wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan faysal mahad soomaali
aroor kasta oo waagu baryo in ka badan sagaal boqol lixdan iyo shan arday ayaa si joogta a ugu qulqula xarumaha waxbarasho ee ku yaalla degmada kamsooma iyo deegaanada hoostaga ardaydan waxay ku kala jiraan heerar kala duwan oo aqooneed qaar ayaa bilow cusub ah oo hadda baranaya qorista iyo akhriska halka kuwo kalena ay ku jiraan marxaladda qalinjebinta sida dugsiga hoose dhexe ee tabuug ee ku yaalla degmada kamsooma heerkan aqooneed ee muuqda wuxuu ka dhashay juhdi adag sabar iyo hagitaan wanaagsan oo ay bixiyeen macallimiinta iyo maamulada tacliinta ardaydu waxay muujiyeen hami waxbarasho oo heer sare ah iyagoo ku taamaya in la hirgeliyo dugsi sare oo deegaanka laga furo si ay halkaasi ugu sii wataan aqoontooda aqoontu waa iftiin halka jahligu yahay mugdi qofka aqoonta leh wuxuu helaa faham sax ah oo ku saabsan diintiisa adduunkiisa iyo sida uu ugu shaqayn karo horumarinta bulshada halka jahligu uu horseedo kala tag fakhriga oo sii kordha iyo in ummaddu ay noqoto mid si sahal ah lagu marin habaabiyo sidaa darteed horumarka dhanka waxbarasho ee ay ku tillaabsatay kamsooma waa mid astaan u ah in bulshada laga saarayo mugdiga jahliga laguna hoggaaminayo iftiinka aqoonta iyo diinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbada hoose ayaa kormeer guud uu ku sameeyey dhammaan macaahidda uu gacanta ku hayo ayaan booqashadaasi ku gaarnay dugsiga hoose dhexe ee tabuug halkaasi waxaa ka muuqday arday leh ufuq aqooneed oo ballaaran u heelan waxbarashada isla markaana leh qalbi ku xidhan akhlaaqda diintooda bandhig cilmiyeed uu iskuul ku diyaariyey ayaa markan diiradda saaraya xaaladda murugaysan ee kaza dhulka barakaysan ee filistiin ardaydu waxay soo jeediyeen khudbado xamaasad leh fariimo sabarsiin ah iyo degniino ku socday gumaysiga yahuudda sahaayinada ah iyo muslimiinta aamusan iyagoo tusaale u noqday jiil muslim ah oo ka warqaba xaaladda ummaddiisa الرسالة الأولى إلى الأمة الإسلامية عموما وإلى المجاهدين خصوصا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أما ترون إخوانكم كل يوم تقصف طائرات أمريكا اللعينة فوا أسفاه ثم وأسفاه أما عندكم غيرة تثير النفوس أم تنازلتم خوفا على النفس والأهل والمال والعيال waalidiinta degmada kamsooma ayaa iyaguna dhankooda si weyn ugu farxay waxbarashada islaamiga ah ee ubadkoodu ay helayaan qaar ka mid a waalidiinta iyo odayaashooda dhaqanka oo goobta ka hadlay ayaa ku tilmaamay tacliintan mid ku dhisan diin akhlaaq iyo aqoon maadi ah oo isku dheelatiran taasoo ka ilaalinaysa carruurta inay ku dhacaan dhaqannada xunxun ama fikradaha qalloocan waxay waalidiintu si xoog leh ugu baaqeen kuwa kale ee aan weli ubadkooda geynin goobaha waxbarashada in arrintaasi ay deg deg uga jawaabaan maadaama ubadku yahay ammaano uu alle ku aaminay waalidka haddaannu nahay odayaasha dhaqanka degmada kamasuuma ee waxaa madarasada tabuub ardayda ka soo baxday hadday ahaan lahaayeen wiilal hadday ahaan lahaayeen gabdho waxa ay soo dhigeen maanta shuxuurteenna qalbigeenna ayay qaboojiyeen gabdhaha iyo wiilasha ardayda ka soo baxay madarasada tabuub ee tarbiyata wa tacliin waxaan dhihi lahay annaga macnaha soomaaliya waxay ku maamhaddaa sadar muuqdo su'aal ka dhan annaga waxaan arkahaynaa maanta maasha allah waaye maktabu tarbiya wa tacliin madarasada muxaafadada kamsuma gaar ahaan tabuug ee waxaa ka mid ah ardayda hadda arkaysaan waxaa macallimiin u ah madarasada arday ka soo baxday guulay inoo tahay martida intaa maanta nala ogaato hadda waa arkaysaan maanta madarasada tabuug ee wuu jooga amiirkeena naftirkiisa maktabu tarbiya wa tacliin insha allahu tacaala asagana hadda martiduu ka mid yahay insha allah wixii maanta ka dhacayna hadda markhaati ma doonto waa sheekha ka hadlay ducada sheekhana allaha noo aqbalo intaasi kadib sheekh cumar xayaakallah oo ka mid a culimmada ducaadda diinta islaamka oo ka hadlay bandhiggaasi ay sameeyeen carruurta ayaa dhankiisa sheegay in kamsuuma laga dareemayo horumar dhanka tacliinta ah abid meeshii ugu wanaagsanaydna ay iminka marayso bandhiggan ballaadhan ay soo bandhigeen muddo hal saac ku dhow ardada ayayna haysatay gabdho iyo wiilalba qof walbana adiga oo leh maa shaa allah ayuu kelmaddiisa dhammaysanayey intay kamsuuma soo dhisnayd anugu intii aan arkahayay u maalinta iila qurux badan tahay ayaydu maraysaa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ayaad ku hesheen nicamka ayadaa uma walaalihiinna oo tashaday hadday yihiin waalidiinta cuqaasha iyo nabadoonnada wilaadda iyo mas-uuliyiinta iyo maktabu tarbiya oo talo in badan gorfeeyey ayaa da'yartaa quruxda badan inoo soo saaray horumarkan xagga tacliinta ah iyo isbeddelka weyn ee laga dareemayo ardayda dhigata macaahidda ku yaalla kamsuuma waxay caddeen u tahay in tacliinta islaamiga ahi ay tahay tiirka ugu weyn ee bulshada lagu kobciyo laguna abuuro jiil aqoonyahan ah oo leh aqoon diin iyo damiir bini'aadanimo tacliin taya sare leh oo taladeedu tahay tii rabbi iyo tixraac ku saabsan horumarka iyo aqoonta tagto iyo middii taagan iyo tan nagu soo fool leh haddii aysan tacliin jirin soo tacaddi ma aha xalqada labaad ee warbixinadeennan aan ugu magacdarnay guusha aqoonta ee jubbada hoose waxaan ku tegi doonnaa macaahidda ku yaalla degmada jamaame inshaa allah aad buu u mahadsan yahay soomaali warbixintiisu waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu aan la idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu